الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu عalaykum وraxmat ullaahi وbarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararhka caawa waa habeen arbacaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha afraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararhkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee gedo oo war ka soo saartay xaaladda guud ee wilaayadaasi isbeddelada xagga dacwada iyo horumarrada ay ku tallaabsadeen bulshada ku nool wilaayadaasi waxaad faafareebka ku maqli doontaan waraysi xiise badan oo andalus ayla yeelatay sheekh luqmaan abow anas waaliga wilaayada islaamiga ee gedo qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah qaar ka mid a dowladaha dawaaqiidda ee ka jira caalamka islaamka oo bogaadiyey qorshaha dhagarta trump ee gacanta muqaawamada filistiin looga bixinayo magaalada khaza iyo muqaawamada oo fuliyey weeraro askar lagu laayay sidoo kale faafareebku waxaad ku dhegaysan doontaan safiirkii koonfur afrika u fadhiyey waddanka faransiiska oo isagoo meeda laga soo helay hoteel ku yaalla magaalada baariis iyo mugdi badan oo ku jira qaabka loo dilay faafareebka ayaad ku maqli doontaan waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu haynaa odayaasha dhaqanka beesha xawaadle oo kulan isugu yimid waxa ay si adag kaga hadleen dilka naqiibkii guud ee beesha xabaadle naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey barre kuna eedeeyey dilkaasi inay iska kaashadeen hirshabeelle kooxda riddada iyo dowladda maraykanka iyagoona fariin adag u diray maraykanka wacadna ku maray inay u argudi doonaan naqiibkooda odayaashan oo dhanka kale ku dhawaaqay in deegaanada ay degto beesha xawaadle ay ka saarayaan hirshabeelle faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii adaleynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaashiina ayaa faafareebka igala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena live streamka oo dalka iyo dibaddiisaa si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareeb kurarhkeennu ku eegi doonno waxau noqonayaa wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa war ka soo saartay xaaladda guud ee wilaayadaas isbeddelada xagga dacwada iyo horumarada ay ku tallaabsadeen bulshada ku nool wilaayada islaamiga ee gedo haddaba ku soo dhowaada waraysi gaar ah oo idaacadda islaamiga andalus ay la yeelatay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo waxaa waraysiga inoo qaaday walaalkeen casaam carafaad bismillaahi araxmaan araxiim dhegeystayaal waxaan wareysi gaara la yeelan doonaa waaliga hulayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas sheekhana kusoo dhow marka hore idaacadda islaamiga al andalus jazaak allahu khayran casaam waan dhowahay baarak allah fiik sidaanu la soconay muddooyinkii lasoo dhaafay waxaad wilaayada aad maamuusho laga dareemaya isbedello dhinacyo kala duwan leh arrinkaas aan doonayno wareysigan inaan diirada aan ku saarno ee ugu horeyn waa sidee xaalada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo casaamow walaayada gedo alxamdulilaah waxa ugu horeeyo runtii in laga warramo u baahan waa amniga amnigeedana waxaa la dhihi karaa alxamdulilaah meel fiican buu marayaa oo guud ahaan amniga walaayada wuu fiican yahay dhanka kale caafimaadka ku dhaqanka shareecada islaamka dhammaan inta khayraad ahoo dhan waxaan la wadaagnaa walaayaadka islaamiga ah ee ay ka talisa xarka shabaab mujaahidiin waa tahay dhanka dacwada maxaad sheekhuna nooga sheegi kartaa isbedelada iyo horumarka dhankaasi ka jira walaayada gedo yacni waxay soo martay xaalado kala duwan ee xagga dacwiga ah ilaahay fadligii hadda waxaa weeyaan waa wax aad dareemayso oo isbedel badan ayaa ka jiro yacni dacwada si fiican bay hadda u dhaqaaqday dadkii muslimiinta ahayne baahi badanoy qabeen alxamdulilah ilaah fadligii waa laga waxa weeyaan daaweeyey oo in badan waxaa weeyaan risaalada wey gaartay alxamdulilah ku mahadsan inkastoo aan laga dhargaynin shareecada ku dhaqankeeda iyo waxaa weye macaanteeda ay badan tahay in badan laakiin waxaa weeye baahidii waxaan leenahay wax uun ka mid ah in badan waa la daboolay adi waxaa la dhihi karaa dacwadu sidii markii hore ay ahayd iyo marka hadda waxaa weye maanta aan taagannahay waa habeen iyo maalin bay isu tahay cazaamow ilahayna ku mahad subxaana wa taala jazaak allah khayr
bulshada hulayada islaamiga gado sidaan ognahay waa dad jecel waxbarashada iyo horumarka marka la eego ganacsiga iyo dhanka waxsoo saarkuba ka hora dhanka hulayada sidee arrinkaasi u dhiirigelisaa kaalin intee leeg ayaa lagu qiimeyn karaa taageerida hulayada ay ka geysato horumarkaas walaayada gedo runtii waa saad sheegtay waa dad jecel waxbarashada sharci maadi intaba dadka aad bay tarkiis u saaraan yacni macahado waxa weeyaan qayim ee way ka jiraan ilaahay fadligii gaar ahaan inta ay maamusho xarkashool mujaahidiin ee gobolka laga maamulo waxa weeyaan waxbarashadeed aad bay dadka u daneeyaan wayna ku qanacsan yihiin bal iska daaya waxaa weeyaan odayaal qaar oon arkay waxay aad iyo aad u taminanayaan inay kasoo guuraan meelaha waxa weeyaan muxtalada cadowga uu gacanta ku hayo soona aadaan meelaha waxa weeyaan mujaahidiinta ay maamulaan markay arkeen yacni dadka qaabka ilmaha loo tarbiyeynayo iyo waxaa weeyaan culunta sharciga ah sida loo barayo iyo dee cunug yar oo waxaa weeyaan aanu gaarin toddoba sano oo qur-aanka mastawe fiican ka gaaray meelaha qaar marka la arko oo kale iyo waxaa weeyaan in badan dadka waxay leeyihiin meeshan waxaa taalo isla xisaabtan iyo waxbarasho rasmi ay taalo ay leeyihiin aad bayna dadku xiiseeyaan hadda wayna fiican tahay meelaha hadda gacanta ku hela ilahay fadligii aad bay dadku royihin xagga wax soo saarka hadad waxa weye waxay iga weydiisay ummaddu waa horta waa ummad markay dareento in ay tahay ummad la haysto oo gaar ahaan maskaxda laga gumaystay oo in badan maogtahay cadow uu ku shaqaysanayey hadda markii baraarug badan uu dhacay yacni cadowga khaarijiga ahee waxaweye maskaxda naga haysta ee gumaysiga ah markii waxaweye ummaddii waxaweye muslimiinta in badan oo dhaqaalaheedana la dagaalamay yacni wax dhacay oo raashima in ay waddankii kusoo daabgureeyeen ummaddiina ay dareentay in ay waxaweeyaan dad nool yihiin waxay garteen in ay waddankooda noolaystaan yacni hadda waxaad arkaysaa oo waxaweye maalin waxaweyaan indhahaada aad saaraysay beriiska soo baxay waxaweyaan degmada baar dheere ee beeraha ka baxay yacni hadda waxaa diyaar ay beeraleyda waxa weeyaan maalin dhow ay ii sheegeen in uu diyaar yahay qamadi inuu qamadi diyaar yahay in ay hadafkooda inuu yahay in wax badan beeraan oo moogtahay xataa waxyaalaha qutulururiga oo yararka ah inay rabaan inay dad beeraya ay yihiin oo waxaweye hadafkooda uu weynyahay isku day wada macnaa guud ahaan marka waxaa la dhihi karaa dadka hemigooda hadda wuu fiican yahay yacni annagana waa dhiirigelinaayo dowlaadkii sharciga ahay oo qabaa'ilaadkii loo qabanaya ummad wax badan bay ka bedeshay oo yacni markii dee dadka laisma arki jirin marka hore laisma arkin in badan laakiin markii dadkii bannaanka isugu yimaadeen lis waraystay yacni dadkii waxa weeyaan kala maqnaa ay is arkeen maxaa noodan ee lis weydiiyey waxaa la yidhi waxaa noodan ah in wax wada qabsano wax wada qabsigana waxay noqon dadka inay isku tashtaan waxa weeyaan maanta la beerto beriis waxa weeyaan kasoo baxay gobolkii maanta in soomaaliya laga cunayo gaar ahaan degmadaga waxa weeyaan baar dheere iyo luuq intaba maanta in waxa weeyaan xadirkooda marka waxaanu leenahay ummadda wax badan ayaa u baxay yacni isku tashi badan wuu ku jira jazaak allah khayr
waa gartay sheekh luqmaan abu anas muxuu yahay qorshaha walaayada ee la xiriira karo qaadista waxsoo saarka beeraha mise ma jiraan mashaariic ay walaayada ku fikirayso inay kusoo kordhayso wakhtiyada soo socda casaamow waxa weeyaan in badan waxaan ku fikirnaa ummadeennana waxa weeyaan aan ku tantarsiinaa in dadka ay isku tashtaan maanta gacmaha waxa weeyaan shisheeyane aan ka maaranno aragtihaan annaga waxaa noo muuqato yacni webiga luuq gobolka gadoo dhan inuu ku filiyay macnaa isku tashi hadduu jiro baardheera ma ogtahay waa beero badanya marka la fiiro xataa ayaga tusaale usoo qaadan maayo luuqaan tusaale kugu soo qaadan luuqa waxaa la dhihi karaa maanta way ku filan tahay gobolka gado dadku nool oo dhan bari iyo waxaa weeyaan qoraxsin intaba limaada waxay leedahay beero dhul beereed badanay leedahay waxaa kasoo go-ay anwaacda kala duwan ee waxaa weeyaan oo dadka ay beertaan hadday tahay geleydu way baxdaa waxaa baxaya qamidigaa baxaayo bariiskaa baxayo yacni waxaa weeyaan wax de kale iska daa cambaha iyo liinta iyo waxyaalaha waaweyn iska daa iyaga waxaa weeyaan oo nacfiga weyn la iska daa laakiin intii qutula rurugeed afar iyo labaatan saac way bixaysaa waxay u baahan tahay marka dad isku tashto anaga marka dadka insha allahu tacala waxaan ku dhiirigelinaynaa ama aan ku boorinaynaa ilaahay aaminaan subxaana wa tacaala uma bacdiga dhulkooda ay aaminaan ilaahayna tala saartaan subxaana wa tacaala isku filnaasho iyo dadnimo iyo cizi iyo waxaa weye sharafayna ka qaadayaan waxaa weeyaan runtiina way muuqataa dadku isku tashteen oo waxaa weeyaan dad badan dad shalay waxaa weeyaan faqri ka muuqday maanta markay dhulkooda ay xoogga saareen ay beereen dee faqri way ka baxeen waa kuwaas maanta waxaa weeyaan raashinkooda loo daabguraynayo carrada kala duwan macnaha iyo waxaa weeyaan gobollada ama degmooyin kala duwan waxaa weeye maanta loo qaadayo dadka marka waxaan leeyahay waa dad hadda isku tashi fiican ka muuqda laakiin anaga wax ku dhiirigelinayna in ay wax beertaan tacbadaan socdaan waxaweye isku tashtaan ilaahay subxaanau watacaala rasaqa ay ka dalbaan isku tashtaan waxaweyan ku dhiirgelina macnaha sheekh alwaali maxay tahay waxyaabaha ay wilaayadda ay caanka ay ku tahay aada noo sheegi karto cazaamota waa macruuf waxaad ogtahay makuu sheegale sooma gado yani markii oo lagu sawiro loo yidhahda gado marka lagu yidhahdo waxaa kuu soo degdegaya isla markiiba xoolo baa kuu soo degdegayo sawirkaasaa kuu muuqnay macnaha waxaan u malaynaa hadda kahor warbixin bay ka diyaariyeen andalus oo loo bixiyey gada iyoe guulaha islaamka macnaha taana warbixinta iyadana marka waxaan dhahay maxay u dhiwan markaas gada iyo guulaha islaamka markay dhaheen geela iyo guulaha islamka maxay u dhiwan isdhahay macnaha waa yani geelay waxay ku tahay yani caan bay ku tahay marka anigu waxaan rabaa marka inaan kugu siiyo afar oo afari ah aan rabaa marka tusaale kooban inaan kugu siiyo yacni si aad wax ugu dhisato gaday iyo markaan mithaalkeeda iyo xaaladda aan fiiriyo geel iyo lo aa lagu yaqaan gaabanow ariga geel iyo lo aa lagu yaqaan gaabanow ariga gibdha geel baxshaa lagu yaqaan oo diinta garanayo afartaas marka laga doon macnaa geda intaasaa kaaga filan nacam geda hadda markaan tusaale usoo qaadanno waa bari iyo qoraxsin hadda tusaalaha waxaan xoog u saarayno waa dhanka bariga laakiin haddaan dhanka qoraxsin ku leexanno ayadana wax bay caan ku tahay waa dhul beereed oo ayadana wax soo saarka beeraha waxaa weeye sisinta shamuureyda maxaa la dhihi jiray digirta yacni marka halkaa tagtane oo dhanka bari ada adina waxaad xasuusinaysaa dhulkii beereeda baay bako lagu yaqaanay baad xasuusan marka gado dhanna xoolay ka tahay oo waxaa weeyaan barwaaqadii xoolaha iyo nicimkaad kusoo xasuusinaysaa dhanna waxay ka tahay beero dhul beereed waaye marka gado waa gado nicma ee ka waran xaaladda qoyska ay taagan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta marka laga hadlayo sidee ayay wilaayada u soo gaaraan farxadka askarta toobadkeenayaasha ah iyo sidoo la soo dhoweeyo murtadiintu ilaahay faldigii waxaa muuqanayo bishaaraad ilaahi subxaana wa tacaala mujaahidiinta horey uu ugu ballanqaaday oo nasri ah iyo halaag ayaga ilaahi subxaana wa tacaala uu ballan qaaday istifsaalaheedaa muuqdo murtadiinta maanta quuska ay muujiyeen waxaa weeye markii ay baaba'een oo mujaahidiinta waxaa weeyaan ilaahi subxaana wa tacaala ku salladay oo maalkoodii iyo dad ahaan bashariid ahaanba ay u baaba'een in maanta ay waxaa weeyaan ayaga ay quus taagan yihiin macnaha waxaan ka wadaa maanta riddada waxay shalay ummadda soomaaliyeed ku hayn maanta ayaga isku hayaan ee waa adiga arkaayo balaxa waxa ka jiro waxa waxaa weeyaan ka jiro meesha la yidhaahdo luuq waa adiga arkayo yacni garbahaari qudheeda waa dareemaysaa baar dheere yacni degmooyinkii ceel waa kuda rafteeda yacni maanta waxay taagan yihiin quus meesha ugu dambeeyey waa ayaga markii waxa weeyaan ay daaleen oo ay tabar yareeyeen oo wax kale xal kale ay waayeen waa ayaga hadda qabaa'il qabaa'il dadka waxa weeyaan maanta inta qolo kasta qabaa'ilka dabar la galay maanta waxa weeyaan siyaasaddii iyo dagaalkii iyo wixii cadow waxa weeyaan yacni ay ku ahaayeen maanta ummaddii inay ku rabaan inay ku intishaariyaan oo gaalnimada ummaddii inay gaarsiiyaan rabo weye dadkan soomaaliyeed way fahmeen isleeyahay annagana dee waan ka dignaa in badan waxa weeyaan waan gaarsiinaa degmooyinka waxa weeyaan inay maanta quustaan waxaa sabab u ah xarka shabaab mujaahidiin ilaahi subxaana wa tacaalana qowlkiisa ayaa ku cad wa kaana xaqan calaynaa nasru muminiin marka nimanka waxa weeyaan sidaasay quus u muujiyaan marka ilahi subxana wa tacala xaqi iyo baadilkii waxa weeyaan ilaahay xaqi uu u heliyey baadilka ilaahi subxaana wa tacala garabkiisa ka baxay taasaa waxaa keentay marka nimanka inay quus muujiyaan farxadkooda wuu badan yahay oo waxa weeyaan bil ma jirto aan diiwaangelin la samaynaynin oo tiro badan aan waxa weeyaan la diiwaangelinaynin maca daalika haddane markay soo gaaraan gacmaha mujaahidiinta si fiican baa loo soo dhoweeyaa oo waxaa weeyaan yani gaalnimadii iyo qurankii iyo wasaqdii wixii oo dhan waa laga dahiraa oo ilaahi subxaana wa tacaala towxiidkii ayaa waxa weeyan loo qabtaa kadib waxay dareemaan ayaga naftooda naaxaw diineed bay dareemaan waxay tamaniyaan marka noloshaas in isiga dhex sugnaadaan ay dareemaanoo wixii ay kasoo baxeen iyo gaalnimadii iyo cariirigii iyo balaayada markay waxaa weeye xasuustaanba waxay kuleeyihin wax aan ku jirin wax fiican maysan ahayn bay kuleeyihiin farxadkoona waa badan yahay soo dhoweynta mujaahidiintan aad bay u fiican tahay waxaa ka muuqata marka yacni maalin kastaba maalintii sii fuday in ayaga naftooda ay waxaa weeyaan soo farxanayaan ay soo soconayaan leanna meesha waxay ku hayaan waa ma ogtahay gaalnimo waxaa weeyaan awal bay ahayd haddana waxaa ilaahi subxaana wa tacaala ku salladay dhaqaalo xumo wuxuu ilaahi ku salladay ayagoo isdullaysto uu ilahi ku salladay subxaana wa tacaala sidaasaa marka waxaa keentay maalin kasta inay waxa weeyaan kala fakadaan sidaa weeyaan sidaasaana loo soo dhoweeyaa oo si wanaagsanaa loo- loola tacamulaa markayna soo gaaraan maalmahan kulamo ayaa jiray ay wilaayadu la yeelanaysay qeybaha bulshada iyo hormuudkooda maxay tahay ahdaafta laga lahaa hadafka loo jimcinaya nuqubada loona la kulmaayey laislana qaadanaya qabaa'ilada iyo hogaanka waxa weeye qabaa'ilada loo qaadanaya waxay tahay dhulka in lagu oogo ilaahi subxaana wa tacaala xuduud in lagu oogo khilaaf islaami ah in la soo celiyo ayaa ahdaafta ay tahay macnaha waxaa kaloo ka mid ah addacwatu ila alkhayr dadka in loogu yeero khayrka in loogu yeero waa ahdaafta inay ka qayb ka tahay waxaa kaloo ka mid ah macruufi dadka in la amro mukarka in laga reebo ahdaafta guud oo waxa weeyaan nuqbada ama qabaa'ilada ama hogaanka waxa weeyaan qabaa'ilada yacni loola kulmaayo ama qabaa'ilada waxa weeyaan dowlaad loo gelinayaba intaa weeyaan iyo wixii lamid macnaha waxa aan ka dhidhicinayno dadku sheegaynane aan rabna inaan ku dhaqanno ummadda gaarsiinana intaa weeyaan intukuis macnaha jazaak allah khayr kaalin intee leeg ayay bulshada gedo ku leeyihiin hardanka adag ee ka socda bariga afrika kaalin waxay ku leeyihin libaaxle oo aad iyo aad u weyn waxaa kaloo qayb ka tahay waxay bixisaa infaaq fii sabiililah jihaadka maal ay ku bixiyaan oo waxa weeyaan ilaahi subxaana wa tacala kitaabkiisii bay teegaaro ku bixiyaan naf iyo maalba waa waxa ugu qaalisa naftii way socotaa oo gobolka waxa weeyaan way ka socotaa rag badanaa baxayo saaxadii jihaadkana buuxinayo maalkiina wuu socdaayo afar iyo labaatan saac jihaadkii teegaaro culus baa lagu bixiyaa bal iskaba dhaafi gabdhihii baad waxaad markhaati ka tahay een, casaamow in waxa weeyaan intay dhagadhaga dhaafeen yacni buskud iyo bur ay dhaafeen dhar ay dhaafeen yacni maanta inay bixinaya geel taana waxaa daliil kugu ah ragga iyo dumarka dhammaan inuu tanaafus ka dhexeeyo waxa weeyaan jihaadkana maanta yacni awoodda la sii ugeynaya naf iyo maal gada hadda marka iga weydiisay maxay waxa weeyaan yacni bariga afrika maxay la garab taagan tahay hadday tahay su-aasha jawaabteeda waxa weeyaan wax badan ay la garab taagan tahay oo nafta iyo maalka igu weyn macnaha waxaan soo soo gaarnay gabagabadii waraysigeena ee ugu dambeyntii maxay tahay fariintaada ku wajahan bulshada aad maamusho ee wilaayada islaamiga ee gedo waayahay casaamow anuu furaskayga ka faa'iidaysanayo een, warbaahinta islaamiga ah yacni fariintaydu waxay ku socotaa walaayada gedo gaar ahaan degmooyinka iyo bulshada so- waxaa weeyaan degan gobolka qaybteeda bari iyo qaybteeda qorxsan intaba guud ahaan waxaan leeyahay walaalayaalow maanta siraaca socdo siraacaasne daha ma saaro waa xaq iyo baadil waxaan leeyahay marka nimew jihaad u kaca waxaan uga baaqayaa inay jihaadaan jihaadkaa cizi ah jihaadkaa sharaf ah jihaadkaa dadnimada ku jirtaa bulshada waxaan ugu baaqayaa maanta oo codkayga dhegaysanayso inay jihaadaan leanna maxaa yeelay ummad waxay ummad ku noqotay waa inay jihaado qodobka labaad een ugu baaqayo bulshada waxaa weeyaan waa inay dacwadu ay qaybtooda ka qaataan maxaa yeelay ummaddu waa- ummaddu waxaa weeyaan ummatu dacwo weeyaan waana la dareemayaayo maanta ilaahay fadligii waxaa ah meelihii ay gaartay risaalooyinka dacwiga ah waa laga dareemaya ummadda baahi badan baa jirtay haddana maca daalika waxaa weeyaan maanta ayagaa isku dayaya inay waxaa weeyaan dacwadii soo nooleeyaan marka waxaanu leenahay dacwadii maanta nin wakiil looga yahay ma jirto qof kasta mas-uuliyad iyo ammaano saaran weeye dacwadaas inaan gudanan insha allahu tacaala waan ugu baaqayaa waxaa kaloon ugu baaqaya bulshada in aysan marna la ku yeelanin waxyaalaha siyaasadda guracan ee gaalnimada socoto marna aysan ku kahtoomin wax ay wadaan maanta ridada waxa weeyaan magac kasta ha yeelato inaysan marna maanta aysan ku qaldoomin waxyaalaha socdo yacni laba jaanib hadda maanta ugu culculus waa jubbaland iyo nimanka looga yeela federaal labadoodaba waa gaalo gaalo waxa- waxaa weeyaan yacni maanta isma dooriyaan waa un gaal iyo gaal kale labada dhinacba waxba markaa yaan ladin qaldin oo yaan ladin dhihin reer hebelaa ku badane reer hebel miyaan garab siino yaan ladin dhihin macnaa guud ahaan kana durqa kana fogaada marna ha u dhowaanin aan idin leeyahay guud ahaan gaar ahaan insha allahu tacaala ummadda waxaan dhihi lahaa nimiyow maanta loolanka socday xaqa ah waxa weeyaan kuwii garab istaagila ha noqono ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa aan u khadmayna insha allahu tacaala jazaaka allahu khayran anigoo raba ina waxa weeyaan furaskayga ugu faa'iidaysto yacni waxaan si gaar ah mar weliba aanu gaarsiinayaa salaan diiran ragga mujaahidiinta ee ku sugan furmaha gaar ahaan ragga hadda annaga nagu aadan ee cadowga waxaa weeyaan naxriga waxaa weeyaan falaarta kaga hayo ee jabhadaadka gado iyo waxaa weeyaan ragga gudaha intaba waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala cadowgiisii waxaa weeyaan waxaad u diideen yacnii socodkaad u diideen soo jeedkaad u diideen falaaraad wadnaha kaga haysaan waxaad tihiin xuraasa oo ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisii xaraasaynaya tihiin xaraasadinii kusii adkaada ilaahi subxaana wa tacaala ajar xisaabsada waa la guulaysan doonaa insha allahu tacaala ilaahi subxaana wa tacaalaana waxa weeye caruurtiinna iyo xaasaskeenna iyo owlaadiina ilaahi subxaana wa tacaala idiin barakeeyaan idin leeyahay juhdigiina laba laabo walaalahan intaas un baan dhihi lahaa jazaaka allahu khayran الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafareebka wararka qeybihiisa horan aan ku guda jirnaa dhegeysyada markan iyo qaar ka mid a dowladaha dawaaqiida ee ka jira caalamka islaamka ayaa bogaadiyey qorshaha dhagarta trump ee gacanta muqaawamada filistiin looga bixinayo magaalada khaza iyo muqaawamada uu fuliyey weeraro askar lagu laayay qodobkaasi sidoo kale safiirkii koonfur afrika u fadhiyey waddanka faransiiska oo isagoo meyd ah laga soo helay hotel ku yaala magaalada baariis iyo mugdi badan oo ku jira qaabka loo dilay waxaad qodobadaasi ku dhegeysanaysaan xubinteena hadalaynta warbaahintii guud marka miregaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir wad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladaha dawaaqiidda ee ka jira caalamka islaamka oo bogaadiyey qorshaha trump ee gacanta muqaawamada falastiin looga bixinayo magaalada khaza saacado kadib markii uu donald trump madaxweynaha maraykanka uu soo saaray qorshe ku saabsan qaabka loo soo gebagabeynayo dagaalka ka socda magaalada khaza ay soo dhoweeyeen inta badan dowladaha dawaaqiidda ee ka jira wadamada caalamka islaamka bayaan wadajir ah oo ay soo saareen wasaaradaha arrimaha dibadda ee xukuumadaha ugu cadcad la shaqaynta maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ayay ku sheegeen in ay la dhacsan yihiin qorshaha dhagarta ah ee trump uu ku doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ka socda jiidda khaza dowladahan dabadhilifyada ah ee bayaanka soo saaray ayaan marna dhaleecayn xasuuqa ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan marinka khaza taasi beddelkeedana waxaay trump ku sifeeyeen hogaamiye ay run ka tahay soo afjaridda dagaalka dowladaha dawaaqiidda oo taageeray tallaabada maraykanku ku taageerayo khiyaanka sayuuniga waxaa ka mid ah bakistan induneisiya masar turkiga qatar aal sacuud iyo imaaraadka carabta qaraarka trump ayaa dhigaya in magaalada khaza laga bixiyo gacanta xoogaga muqaawamada filistiin kadibna maamulkeeda loo gacangeliyo gumaystayaal burcad ah oo ay madax u yihiin trump iyo tony balayr ra-iisul wasaarihii hore ee ingiriiska dhinaca kale weeraro ay xoogaga muqaawamada filistiin ay ka fuliyeen magaalada khaza ay ku dileen ugu yaraan laba askari oo yahuuda war ka soo baxay muqaawamada ayaa lagu sheegay in miinooyin lala beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada sahayanada dhinaca kale muslim keligii doole ah ayaa howlgal nafurnimaha ku qaaday barkantarool oo ciidamada sahyuuniyaddu ay ku lahaayeen waddada xiriirisa magaalooyinka alqudus iyo baytulaxam ee daanta galbeed weerarka ayaa sababay dhaawacyo halis ah oo soo gaaray askar yahuuda iyadoona markii dambe uu shahiiday ruuxii naftiisuuraha ahaa ee gaarigiisa jiirsiiyey askarta sahayanada waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa safiirkii koonfur afrika ee faransiiska oo si yaab leh ugu dhintay baariis wararka ka imaanaya dalka faransiiska ayaa sheegaya in uu dhintay safiirkii dowladda koonfur afrika u fadhiyey baariis kaasi oo u dhintay si yaab leh sida lasoo warinayo safiirkan oo lagu magacaabi jiray nakosinathi emmanuel imtetwa da-diisuna ay ahayd konton isdeed sana jir ayaa meydkiisa laga helay waddada hormarta hotel lagu magacaabo xayaad xafiiska dacwad oogaha faransiiska ayaana xaqiijiyey in safiirkan meydkiisa halkaasi laga helay warbixinadu waxay tilmaamayaan in safiirka uu dhintay kadib markii uu ka soo dhacay dabaqa laba-iyo labaatanaad ee hoteelka xayaad oo ah dhismo dheer oo ku yaala agagaarka bort maylod ee galbeedka caasimadda faransiiska ee baariis dacwadoogayaasha faransiisku waxay sidoo kale sheegeen in meydka maanta oo talaadaha laga helay dhismaha hoteelka hoostiisa waxay sidoo kale xaqiijiyeen in uu qol gaar ah ku lahaa dabaqa labaiyo labaatanaad ee hoteelka wararka qaar waxay sheegayaan in uu isdilay safiirka wakaaladda wararka ee faransa bress oo soo xiganaysa ilo xogogaal ah ayaa sheegtay in safiirku laga yaabo in uu isdilay sababa ku aadan bay tiri in uu la ildarnaa niyadjab soo wajahay safiirkan dhintay ayaa sanadadii labada kun afar iyo tobankii ilaa labada kun sagaal iyo tobankii soo noqday wasiirka dhaqanka ee koonfur afrika sidoo kale waxa uu soo qabtay jagada wasiirka isboortiga intii u dhexaysay labada kun sagaal iyo tobankii ilaa labada kun saddex iyo labaatankii madaxweynaha koonfur afrika ramaphosa ayaa bayaan tacsi ah oo uu soo saaray ku sheegay in uu aad uga xun yahay geerida safiirka oo uu ku tilmaamay duruufo naxdin leh oo ka jira caasimadda faransiiska ee baariis waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka puntland oo u gafay kalluumaysato soomaaliyeed oo ka jillaabanayay xeebaha bari maalintii shalay ciidamo ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa qabtay kalluumaysato soomaaliyeed oo gaaraya sagaal ruux askarta maamulkan ayaa u gafay kalluumaysatadan oo ka jillaabanayay xeebaha gobolka bari waxayna sheegeen inay sharci darro kaga kalluumaysanayeen badda iyaga oo sidoo kale ku sifeeyey kuwa badda falxatooyaha ka waday kalluumaysatadan ayaa loo gacangeliyey maamulka magaalada baargaal ee hoostaga kan la baxay puntland waxayna u taxaabeen xabsiga iyadoo lagu tilmaamayo inay yihiin eedeysanayaal dembi galay si liidata ayaana loola dhaqmay taliyo ku-xigeenka ciidamada canshuuraha badda ee maamulkaasi ciise axmed oo ah sarkaalka hogaaminayay askarta soo qabatay kalluumaysatadan ayaa si cad u sheegay inay cid weliba oo shisheeyaha u fasaxan tahay in ay ka kalluumaysato badda isagoo tilmaamay inay soo qabqabanayaan kalluumaysatada kale ee soomaaliyeed oo weli ku jira badda xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxay si adag kaga hadleen dilka naqiibkii guud ee beesha xawaadle naqiib xaaji cabdiraxmaan xiire barre iyagoo ku eedeeyay dilkaas inay iska kaashadeen hirshabelle kooxda hidada iyo dowladda maraykanka fariin adagna waxay u direen maraykanka waxayna wacad ku mareen inay ka aargoosan doonaan waxay sidoo kale odayaasha beesha xawaadle ay ku dhawaaqeen in deegaanada ay degto beeshaas ay ka saarayaan maamulka hidada ee hirshabelle kusoo dhowaada kulanka kadib qaar ka mid a waxgaradkii ka qayb galay ayaa kelimaadkan ka jeediyey bismillaahi raxmaani raxiim magacayga cabdi cabdulle muumin duugane maantay waxaan halkan tacsiye aan uga dirayaa naqiibkii beesha xawaadle naqiib cabdixiirey barre oo ku geeriyooday degmada moqokori saacaddu markay ahayd siddeed saac iyo toban daqiiqo naqiibkaa ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannaatu fardowse ilaahay ha siiyo wuxuu ahaay nin asalkiisa masaalaxa ku barbaaray wuxuu ku dhashay taariikhdiisa markaan dib u milicsado moqokuri ayuu ku dhashay moqokuri ayuu ku barbaaray waxbarashadiisa waxay ahayd moqokori ninkaa wuxuu ahaay nin naqiibka xawaadle ah oo xawaadle uu hoggaan ka dhigtay nin askariya ma ahayn waa nin oo ugu yeedhayay hadda kitaabkiiyo sunnada inay ku kala xugun qaataan dadka diriskana ay kula walaaloobaan dilkiisa waxaa ka dambeeyey maraykan ayaa ka dambeeyey hirshabeelle u soo maray ayakaa tusay marka godobtaasu waxay dhex taallaa qof kastoo muslima iyo cid allaala iyo ciddeed ka dambaysa dilkiisa ayay godobtaasu ay dhex taallaa waana ka aargoosan doonaa insha allahu tacaala houwa aargoostaan meel dhow iyo meel dheer houwa aargoostaan marka labaad waxaa dilkaa oo maantay in qabiilka xawaadle maxamed la baabi'iyo waxaa koow soo qaatay oo qalinka ku duugay oo mar horena baabi'iyey haddana baabi'ihaaya oo mas-uuliyaddii ka dila waa ninka la yidhaha xasan sheekh maxamuud madaxweyne soomaaliyeed hadda annika nooma aha mid waddani nooma aha waa nin beegsana nolosha xawaadle iyo muslimnimada xawaadle iyo dalka xawaadle intaba inuu baabi'iyo mar horena gaalada kula heshiiyey haddana kula heshiiyey waxaan u sheegaynaa meel kastoo aan aargoosan karno inaan ugu aargoosanayno haddousan jawaab degdega ousan caalamka ousan la socodsiin iyo inuu ku xadgudbay ousan warbaahinta ka sheegin hawaadlana ousan ku raalligarayn annika waxaan sheegaynaa meel kasta ou joogo inuu cadowgaayno ahaaye haddaana cadowgayni labaad ou noqday inuusan hogaamiye noo ongolayn ayaan aanu adduunka u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa qof kasta oo fikirkiisu dhaqaaqaan u sheegaynaa midda labaad hirshabeelle waxay maantay waddankaayna ay u gubi hirshabeelle waa waxaanu fahmi waayne si gaaray qadaraas noogu soo qaadatay dadkayniyay baabi'iday naqiibka intuu nabadgelye iyo ugu yeedraay oo maaragtay ou dadkii dhibaataysnaay iyo dadkii maanta qaxa oo maaragtay ku saloobay markuu u gurmanaayey ayaa markaa waxaa ka qayb qaadatay hirshabeelle inay maanta u soo basaasto maraykan marka insha allahu tacaala hirshabeellena waa ka argoosan doonnaa hir shabeennana waa ka argoosan doonaa hala sabro annikana dad waxaan nahay adduunka laga yaqaano ayaan nahay mahal mar haddaan la xabanno inay toban la xabanayaan markaan toban la xabanana inay boqol la xabanayaan markaan boqol la xabanana kun inay la xabanayaan intaa ha ogaadaan midda kale waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu shaqadou waday inaanan dayici doonin oo sh hadda maaragtay qof muslima oo hoggaanhoo dhintay sidou u dhintay sidii loo dooro jiray u dooranno insha allahu tacaalaa intaas ayaan marka aan haddana u fadhinnaa waana sii ku sii socon doonnaa cadowgaaynana dad aad u fahmahaan nahay maanta insha allahu tacaalaa dad ka aargoosan karaan nahay waana ka aargoosanaynaa maanta qof kastaaba waxay inay aqoonsato waxa xaaji cabdi xiiray ku dhintay oo gaala ka rabtay ha isweydiiso qof kastoo reer xawaadla ha isweydiiso waxa u soo baxa inuu cadow dilay ayaa u soo bixi doona haddan waxaan ilaahay u weydiinayaa in ilaahay maaragtay jannaatu fardowsa uu siiyo annikana hoggaanka dhaqanka mid ilaahay beddel badan oo khayr badan ilaahay noogu beddelo sidii loo dhisi lahay ayaan ka qayb qaadan doonaa waddadii lagu dhisi jiraana ku dhisi doonaa wabilahi tawfiiq bismi illaahi raxmaani iraxiim walaalayaa ilaahay baa mahad iska leh mahadan la soo koobi karin allah ayaa mahad celinayna intaa kadib aniga waxaa la yidhaha magacayga ibraahim galbeed xersi xoshow oo ka mida nabadoonnada beesha xawaadle maanta halkan waxaan u fadhinaa nabadoon cabdi xiirey barre oo lagu dila degmada moqokori tacsiyihiisii ninkaas wuxuu ahay nabadoon ee nabadoonnimada asagoo yar ayuu qaatay labaatan sano ayuu ku qaatay ilaa hadda uu dhimanayna nabadoon ayuu ahaa nin gacan ka go'an oo ahay gacantaa waxaa ka goya masaalaxo oo ummadda u gelay ayaa ka goysay nin sidaas u taagan masaalaxo muslimiin ayuu ahay gacanka xaq daranaa disay asigu waa shahiid ilaahay jannadii ha ka waraabsha ayaan leeyahay waxa dilayna waa maraykan iyo wuxuu yacni soo dirsaday waxaan leeyahay marka hal waxaan leeyahay maraykan maraykanow horta waxaan nida nabadoon ahaa dishay beesha xawaadle ayaana ka dishay taariikhdu meelay ku qurmaysaa waana aarsa doonnaa waana ku ogaannay midda kale waxaan leeyahay beesha xawaadle oo ama dal jirto ama dibadda joogto waxaan leeyahay cabdi xiirey barre nabadoon ayuu ahay shabaab ma ahayn nabadoonu ahay oday masaalaxuu ahay waxa dilayna waxaa waa maraykan iyo garguurte iyo hirshabeelle intaa u heshiiday addunkuna waa aag fafadhidiin haddaad xamiye aad leedihiin walaalkii nabadoona oo beesha nabad u horkacay oo guriga ku dhashay joogay waxa dilay waa maraykan iyo xasan gurguurta iyo waxuu u soo adeegsaday damiir handaa leedihiin addikaydi agta allah waxa la raasanayaa ma ahan shabaab maaha waxa la raasanayo waxa la raasanaya waxa waaye xawaadla la raasahaya xawaadle ninka u dhaqdhaqaaqa ama maanta nabadda u raadina ama ka naxa waxa la raadina waa intaas cabdi xiirey maraykan weligiis ma tegin garguurta weligii hoostii ma tegin taariikhdiisu waxay ahayd moqokuriga ku dhashay oday nabadeeda u ahaay nabadoona u ahaay intaa masaalax muslimo ku jiray jirkiisu waxuu qaar u go'ay asoo masaalaxa ku jiro intaas ayuu ahaa waxaa loo dilay marka waxa waaye xawaadle beegsigiis wax kale looma dili waxaan leeyahay marka xawaadle waxaan u sheegayaa haddii yani aad joogtiin dal iyo haddaa dibad joogtiinba ninkaa odagaa wixii loo dilay inay ka jawaabdiin addakaa laydinka rabaa ha iska ag fafadhinaha xasan gurguurta kuwa ag fafadhiyo walaalkoodna waa dile maraykan kuwaa joogo walaalkoodna waa dile arrintaas inay ka dhiidhidiin oo xamiya idin qaaddo oo arrintaas yani aad ka soo jawaabdiin xawaadlaha dibadda jiraa laydinka rabaa ama garguurta ag fadhiyo haddaa damiir leedihiin waaye haddaana damiir laha inaan allaha idin naxariisto xawaadla intaasaan leeyahay midda kale waxaan leeyahay ninkaas waa tegey allaha u naxariisto xawaadlana hadda boqolaa joogto asigiioo kalea xawaadla u fadhi maayo kii asoo kale ayuu hadda buuxoo la dooranayaa xawaadlayna u taallaa taasu xawaadlana horta intaas ayaan leeyahay waxaan rabaa marka aan u sheega ummadda soomaaliyeed ninkaan horta nin ummad soomaaliyeed oo ahay naqiib soomaaliyeed oo ahay nabadoon soomaaliyeed oo ahay ma ahayn nabadoon xawaadlo keliya ku kooban ummaddaa taqaano masaalaxa meeshay ka dhacdo ama dhib ka dhaco dhan baa loogu yeedhi jiray inta diriska ahaa taqaano waxaan rabnaa marka walaalaha yacni kulleytaba xawaadlo ku heersan oo cabdi xiiree yiqiinay inay arrintaas ayukuna ka dhiidhiyaan waxaa la yidhi nin wixii qabtaa ninka kale waa u qaarsan yihiin addinkana inay waa idin qabanaan waxay xawaadlaha loo beegsaday addinkana waa idin haayeen inay ka dhiidhidaan oo ka ogaataan oo in idin ogeysin intaas waa rabnaa waa walaalaha diriska annahay oo afarta qabno laga jiro wixii xawaadlo ku dhaca addinkana waa idin ku dhacaan inay ogaatiin waa laydinka rabaa waxaan kale u sheegayaa xawaadle cabdi xiirey barre isagu waa liibaanay gacanka xaqdaranaa dishay waxaan rabnaa marka oon berga aan u taagannahay cabdixiirey waaba tegay inta dambo inaan yacni kollaytaba aan waddadaw asagu oo ku waday aan ku wadno waddadaw shalay nabadgelyada ahayd oo islaaxa ahayd oo wanaagga ahayd oo walaal jacaylka ahayd oo muslimiin jacaylka ahayd aan ku wadna u taagannahay biidni illaahi baari mana ka daalayn haddii ilaahay yidhaah isagana jannadii allaha geliyo intaas ayaan ku soo dhoweynaya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيام مهد إسكالة مهد كدب أولا مقعيق وحل إرادة ismaaciil xuseen cabdi odayaasha dhaqanka ee bariga hiiraan aan ka mid ahay maanta waxaan rabaa inaan halkan eheladii uu ka geeriyooday nabadoon cabdi xiirey barre ayaan rabaa inaan tacsiye aan uga diro innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaanu leeyahay intuu ka tegey awlaaddiisii iyo xaasaskii iyo ahaladii iyo intii la dhalatay iyo intii taqiinbo sabari iibaan allah idiga siiyo iyo dhammaan intii walaalaha muslimiinta oo taqiinaybo intaas waxaanu leeyahay waa walaalkiin baxay gacanka gardaran ay dishay ha loo duceeyo walaalkaas ay gacanta ka gardaran ay dishay waxaanu leenahay kuwii dilay igu way khasaareen laakiin walaalkaasu wou liibaanay intaas kadib nabadoon cabdi xiirey barre waa nin in badan nabad ku soo jiray in badan ina nin musaalaxa ku soo jiro ayuu ahaay wanaag iyo khayrna waxa ugu filan inta hadda aan ka sheegayno ama ummadda muslimiinta ay u tahaan waa nin in badan aan ka aqaano oo ama safar aan isla galnay oon ogahay waxgalmadiisa dadka muslimiinta ahuna ay garanayaan ninkaas waxaanu leeyahay hana loo duceeyo aaladiisana sabar iyo iimaan allah ka siiyo ninkaasu wuxuu ahaa jira nin musaalaxa ka shaqeeyo alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ayuu nabadoonkaasu ka shaqay jiray masaalixda loo dilay waxaan u aragnaa wax kale maahee xawaadle in loo rabin wax nabadeh xawaadle in loo rabin nabad oo laleeyahay shalay garguurta iyo maraykan shalay xawaadle qandaraasay ku qaateen nimay dileen mid la dilay mid dhaawac ah ayay ka dhigeen hadda oo maalintii laga tabaroonaadayne waxay iskaga dhex baxeen beeshii heer xawaadle iyo xarakatu shabaab almujaahidiin ayay iskaga dhex baxeen odagu wuxuu ka mid ahay dadkii musaalixada dadku ugu yeedraay dibidejin u samaynaayey soo dega shabaab idama rabo shalayna idama rabin haddana idama rabo dadkii dhahay ayuu ka mid ahay waxuu ahay nin nabadeed ma ahayn nin askeri ah ama quri haysto oo dagaal ku jiro ma usan ahayn waxaan u aragnaa marka dowladdan fadhiidao meesha fadhido oo dhulboob iyo dadka inay disho maahan wax kale aanan meesha u joogin xawaadla waxaan leeyahay intuu degan yaha gobolka hiiraan ha iska saaro xawaadla dad jiraad tihiin iska saara labayo toban magac iyo balaayo iyo hirshabeelle iyo waxaa laydii bixina waxba kama jiraan dhiiggiina lagu bannaysana ninkii dhadhaqaaqaba in laydiga dilaa la rabaa dadaa qandaraas ku soo qaatay wax la aqoon jiray maaha waxaanu leeyahay iska kiciya dowladna lama yidhaa waxaan waa shayaadiin meesha ku aruuray oo qandaraas meesha u joogo waan iska kicinaynaa waana ka aargoosanaynaa ina dadka ayni ay laayaan ay marna dad kale usoo adeegsadaan mar diyaarad usoo adeegsadaan mar ciidamo kaleo isku keeni la keeno gobolka hiiraan haddaan nahay uma dulqaado doono ha lagu baraarugo annagu wax dan hay noo haayaan ma laha dhibaato iyo fasaad waxaan ahayn naguma soo kordhin waxaanu rabaa marka wax walba idan ilaahi ayay ku socdaane annagu waxaan ogaanay inay cadowgaayna yihiin horeyna waa u ogeyn hadda nala ogaada odayaashaynayna cadow ay yihiin ay maraykan dabadhilif u yihiin oo hadda ninkaas odaga oo deegaanku ku dhashay joogo guri shabaab ma uuna joogin guri cid kale ma joogin gurgiisiyaa lagu dilay cidow dayn ka qabay ma laha cidow maaragtahay uu dulmay ma lahayn siyee saac iyo daqiiqado waxaa gurgiisa loogu dilay waxa waaye waa ciribtir yayna cid waxgarataah ayna xawaadlo ka soo bixin waayo waxaanu leenahay xawaadlow dad waxgarta oo fikiro noqda waa ahaa jirteen waxaa maanta naloo soo mari haayaahu ow maraykan noo soo mara waa garguurt cidda naloo soo maraahuna waa dad annaga nagu abtirsana nagu magac sheeganayo naguna deegaan sheeganayo dadkaas waa ina iska qabannaa ummaddayna waa inan aan dejinnaa waa inan nabadda ay hadda haystaan nabad ka fiican oo loo heli lahay ma jiraan meelaha ay haraadiga ku yihiinna annagoo qabiilaho xawaadlaha waa inaan fadhiga uga kacno iskana kacinno odayaashaynu way naga go'an tahay haddana maaragtay waxaan dareenka uu dadka walaalahay nala wada galay ee qabiilka ah in aad dadkayna ay u soo jeesteen heer garguurta ou marna maaragtaahay ou muqdisho dadku xasuuqaayo ou dhulkii gadanayo xaafadiha xasuuqaayo waxawa dhigeeri waa loo joogaa ilaahay asiga ayaa waxna noole waxna dilo laakiin waxaa la rabaa inaan raganimo aan ku noolaanno ruux walba wakhtigiisa dhaafi maayo war hala baraarugo walaalaha muslimiinta waxaan leenahay ninkaas marxuumka ah oo garabkaayni ahaay nin kastoo yaqiin nin kasta oo maaragtahay ay tacaamuli jireenbo ha iska cafiyo aan u wada ducayno hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله والحمد لله والثناء لله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برقة وحان كهضلينا تأسيدي نقيب عبد حيري بر الله ونحريستو كعانك حق درنا الدشي دي إلهي رادو تاسوا مدهاس مد اللبات أه وحن لوقو ماذا حواضلو وحن دي شيء mid maraykankaan leeyahay midna garguurtaan leeyahay mid hirshabeellaan leeyahay midna xawaadlaan leeyahay mid maraykankaan leeyaho gacan kasto ood geysatid waa un mid kuu qoran taariikhdana maalin maa la qoran haddii allahu yidhaahdo taariikhdaas xawaadla waa u qoran tahay habeenkii u qoran tahay saacadday u qoran tahay daqiiqooyinkay u qoran tahay cabdi xiray barre waxaa lagu dilay gurigiisi wuxuu ahaa nin nabadoon nabadoon la yaqaano eh macruuf eh haddii ilaaha yidhahdo waxa yaqaano gobollada xawaalila diriska ah hadday bari tahay hadday quraxsan tahay haddii shabeellooyinka tahay haddii galgaduud tahay haddii mudug tahay meel walba waa laga yaqin asigoo yar oo badbaado gacanta ugu wuxuuna qaatay shan iyo labaatan jir maalinta u ahay ayuu ku biiray camalkan ilaahayna asaa hanuunka iska leh allihii abuurtaa ku hanuuniyey allihii abuurtaa ku hanuuniyey waxaan leeyahay marka maraykanow habeenkii iyo maalintii iyo waktigii iyo saacaddii yaa noo qoran meelan kaaga daba tagnaba haddii allaha awoodda lanoo ogolaado kaa hari mayno horta garguurta waxaan leynaa haddii ilaaha yidhaahdo masquulaan gada iyo boosaan gada iyo ilmaan barakicina aad ku jirtaa adigana waa kuu taallaa meel hirshabeelle hawaadlo waxaan idiin sheegay hirshabeelle cadowgaayna koobaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad waa hirshabeelle waxa wax bixina oo wax jaajuusa oo wax nagu toosinaa oo wax nagu tilmaamana waa hirshabeelle war maan inta u jeesanno hadafku meesha u jeeda maan u jeesanno urka maan raacno maan iska qabanno maan daba kacno war waa iska celi kara haddii ilaahay yidhaahdo oo tawfiiqda ana la waafo waa ku filannahay hirshabeellaad sheegaya shaydaan soo duuloo dhan waa ka adagna laakiin tawfiiqdaa maqan war aan isku tawfiiq noqonno aan isku uur noqonno aan isku niyad noqonno haddii maalin walbani beri ugaaskaa la dila beri dambana ka ku-xigaa la dila shalayna cabdi xiire u ahay war waa weerkii ergey galo maalinba mid uun meesha dhigaayo war ma ka tashan karna miya mis arki karna miya awood ma lihin miya war ilaahaygiina abuurtay aan tala saaranno aan iska hadalno aan iska qabanno aan u wada kacno wax alla wixii cadabi oo ku jiro hiiraan aan gobolka hiiraan wixii degan aan iskaalmaysanno aan gacanta isqabsanno waa ka saari karnaa daqiiqad nagu qaadami hadduu alla nala jiro war qulubta ha la furo waxaan leeyahay marka nabadoonkaas waa tegiyey allaha u naxariiso wixii macruuf ahay wixii dad ahay wixii ou dhalay wixii la dhashay wixii ilma areerta ahay sabari iman alla ka siiyo asna jannatul fardowsu allaha geesiyo annagu marka u fadhiisan mayno waxaa la yidhi geed meeshu ka jabo geedaa ka kaco geed aa ka kaco naqiibkii aa naga dhintay waa nabadoon la-aanayna waa iska soo horjeedaynaa waa iska daba wareegayna ma yeelayno haddii allahu yidhaahdo waa tashanaynaa haddaan u fadhinaa cawada noqotaa beri noqotaa beri dambe noqotaa ijaabada allah iska leh wakti uu ilaahay noo kaso aan soo saarayno wixii falkaas geysayna waa daba joognaa ka nasan mayno u hergudbi mayno ka hergeli mayno waa uu noo taagantaha falaa noo taagan waxaa la yidhi fallaarta cirka loo gabow nin walba filo waxaan kaloon ugu baaqayaa hawaadle maxamed waa qabiil dal iyo dibaduu jiraa war hala iswarsado hirshabeello garguurse maraykan shaydaanka ku dhex jiro war waxa la ageysana waa isla annagi waxa wax shaabadayna waa annagi waxa wax soo qaadana waa annagi waxa dhimana waa annaga waxa la dilaa waa annaga war anigu intaan maan isqabanno maan isla hadalno maraykan xaw noo yahay garguursa xaw noo yahay hirshabelle xaw noo tahay maalin dhaweeda waxaan maqlahay walaalahan etoobiya war etoobiya aniga gormaan walaalowni muslimiya gaala ma kala nahay gormaan walaalo noqon hawaadlow adigu tasho wax garadku ha tasho culamaa udiinku ha tasho deegaanku ha tashto wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu alxamdulilah rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wsali allahuma wsalam calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin marka koowaad waxaan leeyahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan leeyahay qaraabadii iyo eheladii iyo asxaabtii oo ka geeriyooyey nabadoon xaaji cabdiraxmaan xiirey barre qaraabadii iyo eheladii iyo owlaaddiisii iyo asxaabtiisii oo ka geeriyooyey ayaan halkaan rabaa in uu tacsiyeeyo iyo dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogto gaar ahaan beesha xawaadle oo u ahay nabadoonka u ahay nabadoon xaaji cabdi xiirey barre wuxuu ahay nabadoonkii beesha xawaadle nabadoonkan ayuu ahay waxaana dilay diyaaradaha maraykanka ayaa dilay wuxuuna ku dileen degmada muqukuri asagoo gurigiisa joogo ayay dileen waxna uu ka hadlayn haba yaraatee ma jirin xaajiga wuxuu ka dhashay degmada muqukuri taariikhdiisa markaan wax yar ka tilmaamo xaajiga hadda ka hor mar oon kula kulmay degmada muqukuri ayaan xaajiga hadda kahor la sheekaystay taariikhdiisa ayuu iiga sheekeeyey xaajiga wuxuu ku dhashay degmada muqukuri ayuu ku dhashay kun sagaal boqol iyo afartankii wuxuu yacni oo geeriyoodo la dilay labada kun iyo shan iyo labaatanka ayaa la dilay wuxuu ahay nabadoonka nin siddeetan iyo shan sano jiro nin waayeel ayuu ahay maalin maalmaha ka mida aniga oo la kaftamaayo xaajiga ayaan weydiiyey gacantiisa midigta oo go'an wuxuu iiga sheekeeyey anigoo nabadoone nin dhallinyaraana ah masaalaxa loo fadhiyo magaalada muqdisho wiil yar oo dadkii meesha masaalaxada lagu haayay inuu kala ceeriyo rabay bambo oo galaanjida ka soo gooyey oo laba meel qiiq ka daynaysa uu ii sheegay qiiq buluga iyo qiiq guduud ayay daynaysau dhahaa gacantaan ku qabtou dhaha xaajiga waxaan damco yuri inaan tuuro daqiiqadihii ay ku qarxi rabtay intiisan gaarin dhankan ayaan fiiriyey ummad dhooban ayaan arkay uu yidhi dhanka kalaan fiiriyey ummad dhooban ayaan arkay uu yidhi dhanka kalaan fiiriyey ummad dhooban ayaan arkay intuu dhinacyada fiirinayay markii dambe gacantiisii ayay la- ayay la gooday xaajiga wuxuu ahay nin samadoona ayuu ahay nin nabadoona ayuu ahay intaasoo dhan wuxuu u taagnaay badbaadada ummaddiisa ayuu u taagnaa waxbarashadiisiina deg- degmada muqukuri ayuu ku soo qaatay dhalashadiisiina degmada muqukuri ayuu ku dhashay haddaana degmada muqukuri gurikiisa ku yaallo dhexdiis ayaa lagu dilay waxaana dilay diyaaradaha maraykanka ayaa dilay weligiis muusan tegin maraykan dana maraykan weligiis kama shaqaynin danta dadkiisa iyo tulkiisa ayuu ka shaqayn jiray maanta waxaan rabnaa in la caddeeyo wixii luu dilay nabadoon xaaji cabdiraxmaan xiiri barre wixii luu dilay in la caddeeya rabnaa annaga haddaan nahay odayaashii dhaqanka beesha xawaadle arrinkaasi waxaa waaye waan ka xunnaha maraykanka diyaaradiis ayaan duqay maraykanka hadduuna ka bixin raaligelin hadduuna ka bixin maraykan wuxuu bartay dad intii layska dilo layidhi argagixiso waa oo horey looga socdo xawaadle ma yaqaano xawaadle wuu aarsanayaa cabdiraxmaan xiiri barre wuxuu ahay nin nabadoon ah danta dadkiisuna ka shaqaynaya waan ku celina waa ku celinaya maraykanka wuxuu ku dilay hadduuna raaligelin ka bixinin maraykanka ama annagaa ka aarsanayno oo xawaadlaha ka aarsana kuwa dhalaa dhooban kuwii dhalaan ayaa dhooban xilli dhow iyo xilli dheer xilliy noqotaba kuwii ka aarsadaa la yidhahdaa intaas kadib dowladda soomaaliya ayadaa yacni la shaqayso taliska africom ayadaa hagto waxaanan madaxweyne ah garguurte garguurte xawaadle shalay asaa baashe dalkii ayuu ka baabaashay dadka ayuu ka baabaashay duunyada ayuu ka baabi'iyey wax u fiyo ma jiraan nin walba wuxuu dad ku yahay waa dalkiisa iyo dadkiisu wax ku yahay war dalkaayni oo laga qaxaa ninkii saakay nu badbaadiyey oo dadkaayna gacan qabtay dadkii maanta oo dhanba xabadda ridaayay hallee cafiye yiri oo boqolaalkii maanta xabadda la geliyo dagaalka la geliyey iyakoo yacni dadka yacni deegaankoodi lagu nabadgeliyey ninkii intaas noo keenay inay yacni la dilo waxaan u aragnaa inaan wax rajaa iyo wax dan aan la kala hayn baabi'intayn iyo xasuuqaynana dowladda soomaaliya hirshabeelle dowladda maraykanka wax u kala heray ayna jirin annakan arrinkaas waa ka dhiidhinaynaa dadkana waxaan ugu baaqaynaa oo xawaadle in arrinkaas ka dhiidhiyaan intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa haadaa wabillahi towfiiq kuwaasi waxay ahaayeen nabadoonnadii odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ee kulanka isugu yimid guud ahaanna faafareebka caawa waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu